Ganacsatadan oo ku nool magaalada Beledweyne isla markaana iibiya dharka iyo maacuunta ayaa soo wajahda shaqo la'aan kadib markii ay yaraadeen dadkii wax ka iibsan jiray. Shaqo yaridan ayaa saameyn ku yeelatay sidii ay u maareyn lahaayeen noloshooda iyo bixinta kirada goobaha ay ku jiraan. Qaar ka mid ah ganacsatadan ayaa raadiyo Beerlo uga warramay shaqo la'aanta soo food saartay.
Magacaygu waa Sacdiyo. Waxaan ka ganacsadaa dharka, dharaa gadaa, miiskan yarka ahaa ii furan. Walahi bishaan iyo bishii ka horeysay ba saamaan weyn oo nagu yeelatay suuqa. Waayo suuq ma jiro, wax wax gadanaayo ma laha. Kirana waa nalaga rabaa, dukaan dadeedaa deganahay. Alxamdulilaah Ilaahay wuxuu keenay horta waa nimco, waa ku shukrinaynaa. Laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa isbeddel fiican inaan helno haddii Ilaahay yiraahdo. Aad weyn aan ugu kulumnay. Waxaan aragnay dad wax naga gatay oo lacagtii inay u baxday iyo in kale aanan si fiican u xaqiijin oo nagala tagay lacagtaynii. Ayaga hadday rabto ka khaldantay. Hadday rabtay hadduu Ilaahay ku diidin taleefankii ugu jirto ayna ogeyn xisaabkooda. Marka horeeto saameyn weyn aan ku aragnay EFCga wuuna weerarshay. Lacagteena oo caadi ah oo gacanta ku qabsano, tirsano oo ku kala baxna noo wanaagsanaa lahayn. Waxaan aragnay iyadoo ateenada la waayay ay tagtay iyadoo qofkii uu kuu fadhiyo ama uu degdegsan yahay. Culeysyo waaweyn aa jira ay kaaga tagayso wixii ay kaa gadatay adeegii intay dhigtay ay ka tagayso sababtoo ah lacagtii ma bixin.
Ganacsigayga horta waxaa waaye maacuuntan kala duwan. Waxaa waaye meesha aan joogno aan wax ku gadnana waa meel kire ah. Bishii hore iyo bishaan ganacsiga wuu fadhiyaa. Marka isma keenayin. Shilin Soomaaliga aan u fiicnay. EFC iyo shilin Soomaali isku mid dhawo. Haddana ganacsiga wuu fadhiyaa. bishaan iyo wixii ka dambeeya waxaan filaynaa isbeddel weyn insha allah waan ku dhowahay walahi ayaamahan dambe xagaa ee la galay magaalada sida hore ma ahan aad ayaan looga dareemayaa dib u dhac aad u fadhisaa kala socodkii hore ee lahaa jirta ma lahan sidii hore isi u dhowna ma ahan aad u fadhiyaa waayo xagaa ayaa lagu jalaa sooma shilin soomaaliga noo fiicnaa shilin soomaaliga barakoo noolahay laakiin hadda maanta boqol doolar hadday kusoo martay xitaa baraka noo malaan sooma shilin soomaaliga aad aan u tabnay haddii hadda noolagu soo laabaanay alxamdulilaah ilaahi mahadiise qof oo muslin oo tuugsanaa kuu imaanaa laba kuna sii jirtay saddex kuna siini maanta hadda waxaa waaye ama qada ka bixi ama moobeyl inuunu wadina xitaa laga yaabaa qofka marka dibudhac weynaha asigana ka dareemi haynaa ganacsatada iibiya maacuunta noocyadeeda kala duwan ayaa fursadaha ugu badan hela marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan halka kuwa iibiya dharkana iyagana fursadooda ay helaan marka la gaaro maalmaha ciidda